ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada muqdisho marka ay dowladdu soo bandhigaysay raggan ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay soo daayaan saddexdan la haysto laba ka mid ah ay u dhasheen dalka siiriya halka midka kalena uu isaguna u dhashay waddanka sirilanka kuwaasoo muddo laba sana iyo shan iyo toban maalmood ay afduub u haysteen kooxaha burcadbadeeda soomaaliya inkastoo uu sheegay in howshan ay si wada jir a isaga kaashadeen wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha nabad sugidda haddana waxa uu meesha kaga saaray inay bixiyeen wax madax furasho ah ama ballanqaad la xiriira dadaal aada u tiro badan oo ay geysatay xukuumaddu gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iyo hoggaanka nabad sugidda soomaaliyeed waxaa noo suura gashay dadkani inay xorriyaddooda helaan sidoo kale waxaan wadnaa oon dadaal badan ugu jirnaa in dad kale oo badanuna ay xorriyaddooda helaan marka aanu saas leennahay ma annaan bixinin ma nagama go'na inaannu dhiiri gelinno badcaadbureednimada ma annaan samaynin haba yaraatee wax ballanqaada iyo wax laaluush ah midnaba ma annaan bixin ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay kooxaha burcadbadeedda inay ka baxaan falalkan guracan oo ay gacmaha kula jiraan taasoo uu sheegay inay u soo jiiday dalka sumcad xume waxaana uu sidoo kale faray in kooxahan ay sii daayaan dadka ay afduubka u haystaan si sharuud la-aana walow uu xusay in kalluumaysiga iyo xaalufinta sharci darrada ay ka jirto xeebaha soomaaliya iyo sunta lagu daadiyaba iyo dhibaatooyinkii guud ahaan ka dhashay ay dhallinyarada soomaalida ku riixday in ay burcadbadeed noqdaan waxaan u soo jeedinahayaa dhammaan dadka burcadbadeedka ah inay ka tanaasulaan shaqadaas foosha xun shaqadaas adduun iyo aakhiraba aan waxba faa'iidaa laga helaynin magaca ummadda soomaaliyeedna ay ka daayaan in la sii jiido xukuum lagu sii jiido ceebtii iyo wixiina soo martay xukuumaddana way ka go-an tahay inay si walba oo lagula dagaalami karo iyo si walba oo lagula jiid loo joojin karo ay gacan ka geysato ilaahay waxaan ka rajaynayaa mustaqbalka aadka u dhow in dadkaas oo dhan ilaahay nagu nagu garabsiiyo siday xorriyaddooda usoo heli lahaayeen dhammaan dadka la hayso dad dambana aan laga qabsan biyaha soomaaliya master saacid ayaa dhanka kala sheegay in inkastoo loo baahan yahay in la ciribtiro burcadbadeedda haddana xalka aanay ku jirin habka iminka loo wajahayo iyo maraakiibta faraha badan ee lasoo dhoobay xeebaha soomaaliya isagoo sheegay in xalka ku habboon ee looga hortegi kara ay tahay in dowlad adag uu dalku yeesho iyo in dowladda hadda jirta lagu gacan siiyo soo celinta ammaanka iyo xasiloonnida dalka islamarkaana arrintan looga dambeeyo dowladda waxaana beesha caalamka ugu baaqay in dib u eegis lagu sameeyo hanaanka loo wajahayo la dagaalanka burcadbadeedda iyo kooxaha argagixisada dhanka kale caalamka waxaan u soo jeedinahayaa burcadbadeednimadu waxay leedahay sababo fog oo runtii taariikhda xukuumad la-aanta soomaaliya salka ku haya sababta ugu fiican oo looga hortagaa ma aha maraakiib tiro badan oo badda lasoo dhoobo keliya ma aha xal xalku waa inuu ka qoto fogaadaa waxaa habboon in dowladnimada sida ugu fiicanna ay tahay in dowlad micno leh ay ka dhalato soomaaliya dowladdaasi waxay kafaalo qaadi kartaa marka ugu horraysa baahida dadka soomaalida baahida dadka soomaalida iyo waxyaabaha badan oo ay tabanahayaan kadibna waxay mas-uuliyaddeeda u sii gudbin kartaa inaan badaha soomaaliyeed ama ciidda badaha soomaaliyeed aysan noqonin kuwo laga laga burcadeeyo ciidda soomaaliyeedna aysan noqonin kuwo argagixiso ku taranto sida ugu fiican oo runtii looga hortegi karo laheystayaasha ay dowladdu ku guulaysatay sii doyntooda oo kale ah ibraahim cabdalla jawri oo ah kabtanka markabka orana axmed cabdalla oo ahaa injineerka markabka oo labaduba siiriyaan ah iyo saras jantara suuraseena oo ka soo jeeda waddanka sirilanka islamarkaana ka tirsanaa shaqaalaha markabka ayaa marka laga yimaado daalka iyo diifta ka muuqatay jir ahaan waxa ay ku faraxsanaayeen xurriyadda ay heleen sida uu saxaafadda u sheegay saras jantara
I suffered lot, we suffered lot. But to thank to the, His Excellency Prime Minister as well as all the parliament members and all the security officials of Somalian government who did their best to rescue us and today they are keeping us in a safe hand.
farxadda aan dareemayno ma ahan mid la qiyaasi karo waxaan afduubneen muddo laba sano iyo shan iyo toban cisho aad ayaan u welweli jirnay laakiin dadaalka ay dowladdu u gashay sii deyntayada waxaan dhihi lahaa inay tahay mid gebi ahaanba meesha ka saartay wixii dhibaato ah oo aynu soo marnay oo ay burcadbadeeddu inoo geysatay hadda waxaynu ku jirnaa gacan ammaan ah waxaan u mahadcelinayaa dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha saraakiisha ciidamada kala duwan xubnaha baarlamaanka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay sidii aan xurriyaddayada dib ugu heli lahayn dhammaantiin waad mahadsantihiin seynab abuukar v o a muqdisho